waxaa sidoo kale muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kaliguurka si loo horumariyo nidaamka dowladnimada looguna fududeeyo dowladda imaanaysa howlaheeda si uusan wakhti uga lumin dibna aysan u soo bilaabin howl kasta anigoo tixraacaya qorshaha sagaalaad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wadatashiyadan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhammaystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhammaystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso hadduu alla subxaanahu watacaala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarka ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo loo gudbiyo iyadan sidoo kale sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka talabixinta howlaha horteginta u leh qaranka iyo dowlad dhiska soomaaliya marxaladda ay maanta marayso saaad ogtihiin xilka dowladnimadu waa qor isku dhiib sidaa darteed qorshaha xilligan kala guurka wuxuu halbowle u yahay dowlad wadaagga dowlad wanaagga iyo habsimo socodka dowladnimada waadna ku mahadsantihiin doorka muhiimadda leh ee aad ka qaadateen haddana aad ka qaadanaysaan